kaas waa mar kamid barnaamijkeenu toddobaadkii tegay iyo soomaaliya barnaamijkeenu guud ahaan ayaa waxaynu ku soo qaadanaa wararkii ugu dambeeyey ee gudaha dalka soomaaliya iyo dhacdooyinka kuwa ugu xiisaha badnaa waxaana toddobaadkan magaalada muqdisho barnaamijkeenan ka soo diray jacfar yaare halka magaaladan atlantana uu ku qaadiyey barnaamijkeena maanta yuusuf sheekh cadow iyadoo haatan dowladda soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guur ah isla mar ahaantaana marxaladaas kala guurka ah baqdin weyn looga qabo in guud ahaan dalka soomaaliya uu galo marxalad ka gedisan marxaladihii lasoo dhaafay ee uu ku jiray ayaa waxaa dhanka kale haddana muuqata in guud ahaan jahwareer aad u baaxad leh uu ka jiro gudaha magaalada muqdisho iyo weliba sidoo kale guud ahaan inta haatan maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya buu u gaarsiisan yahay waa kan jakarta nidaamka dowliga ah ee jira waa marka hay-adaha ama heekarka dowladnimo uu yahay mid ay ka dhexayso wada shaqayn iyo iska warhayn joogto ah si aanay u dhicin isaham darri ama kala war la-aan ay kala war la-yihiin hay-adihii ee daruuriga ahayd inay iska war hayaan mar walba nidaamka dowliga waxaa kaloo ka mid ah in go'aanada ay qaadanayso hay-ad ka mid ah hay-adaha qaranku in ay yihiin kuwa la isla ogyahay islamarkaan ah mid dan guud ah waxaa muddooyinkii ugu dambaysay ee iska warheen xoog leh ay ka muuqataa hay-adda hantidhowrka qaranka iyo maamulka gobolka banaadir oo iska warheen la-aan ay ka dhex jirto taasoo xafiirtan ka dhexeeya u jahwareer xoogan ka dhex abuuray bulshada reer banaadir maamulka gobolka iyo weliba hay-adda hantidhowrka horaantii sanadkan ayay ahayd markii hantidhowrka uu sharci darro ku tilmaamay go-aan ka soo baxay maamulka gobolka banaadir kaasoo ahaa canshuurta guryaha laga qaado oo hay-addu ay sheegtay inuu yahay mid aan waafaqsanayn nidaamka dhulka maamulada degmooyinka gobolka banaadir oo arrintaa ka hadlay ayaa iguna sheegay in warka ka soo yaray hay-adda hantidhowrka uu yahay mid uu shaksi iska yidhi wax ka soo qaadna aanan lahayn arrintaas oo horey hantidhowrka uga qashanqariyey ayaa waxa ay keentay shaki badan oo dadkii canshuurta laga rabay ay hal qabsi ka dhigtaan nidaam keliya oo haddana aan isla socon iyagoo wareer ka muujiyey cidda ay raacayaan dhacdadii taa xigta ayaa iidana noqotay go-aankii hore ee u gaareen maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ee gobolka banaadir oo muwaadiniinta ku dhaqan magaalada muqdisho lagu amray inay qaataan waraaqaha aqoonsiga wadannimo iyadoo muwaadinkii aan qaadan ay ka hor joogsan doonto dano badan oo muwaadinku heli lahaa arrinta warqadaha dhalashada waxaa haddana mar kale dood ka keenay islamarkaana sharci darro ku tilmaamay hantidhowrka qaranka oo sheegay in habka loo gooyo teesarayaashu ay yihiin nidaam sharci darro ah oo aan waafaqsanayn habkii loo goon jiray warqadda aqoonsiga ee teesaro minshiibyo si kastaba ahaatee jahwareerkan iyo iska warheerla-aanta labadaas hay-adood oo hay-adaha dowladda ka watirsan ayaa waxa ay keeni doontaa mar kale shaki soo kala dhex gala bulshada oo aan garan weyda halkii ay raacaan mar haddii si aan iska warqab ahayn isla xukuumaddii ay uga soo baxayaan amaro ama warar isbarbar socda kala war la-aantu waxay keentaa wada shaqayn la-aan wada shaqayn la-aantuna shaki sidaa darteed waxaa habbooneen in arrin qura oo la isku ogyahay in shacabka loo soo gudbiyo iyadoo lagu jahwareerinayn waa sharci iyo waa sharci darro maxaa yeelay shacabkan hore ayay uga daaleel qiraaf iyo hadallo in badan muran keena
soomaali dulaysan jire kuwii qabiilka ku doodi jire kuwii soomaali dulaysan jire kuwii qabiilka ku doodi jire ma doonayaane inaynu dowladahaano ma doonayaane inaynu dowladahaano wii gumaysi u diraanoga wii danaheenna xabaali jire wii gumaysi u diraanoga wii danaheenna xabaali jire